أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس السابع والخم- وخمسون درسي خنتن التضبات من دروس كتاب أبو شجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة كتاب aljinaayaat axkaam aljinaayaat may baa ka saabsan yaha jinaayaadkii may hadhamaynay afasidaruba hadhamaynay lamadii mucaamalaadka oo ibaadaadkii oo bayn almucaamalati bayn alkhaaliqi wa cabdihi iyo almucaamalaat bayn annaasi oo bee ahayde iyo figul usranba ahwaal shaksiya amba nikaax si adan kasaasa intaasa ha dhammaynay saddex rubac ayaa ha dhammaynay rubacii ee afaraad oonka dambeeya kitaabka ya bilaabaana geeg isoo ku bilaabaana kitaabul janaayaat bimacnal jaraaxaad waay qofka biniaadanka ee dilka iyo wali dillamad ee obdhaawac biniaadan isdiirsiya xuquuqa j- badani ah yaa yaa ya ka saabsanyi marka janaayaad macnisha saas waay kitaabu j- janaayaat kitaab axkaamil janaayaati janaayaadkii axkaamtiye yaan ka taabeeyey Ee, jamcu waay janaayaad jinaayatin la jamciyay janaayaad laka jamci waay may ku caamsanta acamu min an takuuna qatlan oo qaطcan jinaayo haddii la yidhaha dil shileedis ma ee huban la gooyo shileediye ma ee jaraaxo shileediye ma ee walaas dhan walku- may has- walgudaashu hawada galaa la yidhaha janaayaad bacd kutubna jaraaxi ka cabrayaan bacd kutub cuqubaada raan isku mid way kullisho marka dilkaa ku bilaaba maadaama dilka wal ankaxon u sa'ey ma erayheen alqatlu calaa halaathati adrubin noocyaalo sida ayaan shal bahe dil oo qof biniaadan ee la dilo sida nooc ayaan shal bahe camdun maxdun camdun qisid oo maxdun oo khaalis eh oo berilaan e waay berilaan e walanka berahnayn waaye oo khaalis eh lankun sheekan engesedi ini qofkan dilo wa khada'un gif maxdun oo usuunu khaalis eh oo berilaan e walanka labanayn wa camdu khada'in gefki gesedkay waay dhinina ge- geseda ku ey dhina gefa ku ey iska dheehanyi shibo camdin wala ree kaas sediidaas yaan shal bahe dil biniaadan la dilaw oo biniaadanna jeersidaw gefyey markuun darajaadkaasaa sheeleyn alqatlu dil calaa halaathati adrubin noocyaala sidi korshoo ahaadi camdun kas waaye maxdun camdigaasoo maxdun oo khaalise berilaan ee walanka dheehnayn wa khada'un gef waay dil oo gef ew khada'aasoo maxdun oo usuuni khaalise oo berilaan e waay wa camdu khata'in gefki gesed sheey waa shibul camdigii Ah, camdu khata'in alari gefki Ah, meelo qaashan shibul camdi yarhayn maanaa wal oo gesed nag waana gefne e waay falcamdu lmaxdu ma shalay markuu camdu maxdu ma ey khada'u maxdu ma ey camdu khata'inna ma ey falcamdu gesedkii almaxdu oo berilaantaha ee khaaliskahay huwa camdigaas an yacmida qaatilka ini gesed waay ilaa darbihi maqtulka ee, garacooshay amboonhayna ka dhoowshay inuusan gased waay bimaa aalan la gased yaqtulu dilaw haaliban sida haalibka wal dilaw camdiga oo oo khaaliska eh, oo maxdiga eh, walbanka dhex jarna may wahaan lanka walaa dilaaw ni lanka niusa katuma ambo ka dhow angased waay aalo oo anta badan wal dilaas mindo oo kale amba goro oo kale habadka jarti ra'sinta amba seef oo kale yacni inta qaalibka oo lideeran dilaayan maha taasaa markun yaa lanka yaa yaa in la gesaday marka koowaadba lankina dhammadi Ah, wa biqasti ah, wayaqsida wa an yaqsida in iqsido qatlahu dilowsha in iqsida bidaalika kaas in usika dil aaladaasna usika dile fayajibu may waajibey qaatilka noocaasee alqawadu qisaasaa ka waajibey caleyhi cala alqaatili qaatilkaas la qisaasada in la qisaasado ka waajibey intaas dilka oo oo camdiga oo oo maxdige dilka oo oo kaska eh oo maxdige maywa shaksiga ini gesado shaksiga ini ka dhowsan ka gasad waayo wal inta badan wal dilaaw sida qaalibka xe caadada ama hadii ilaahay ku badbaadin wal helaaga inuu gasadna ka dari waayo aaladu waa aali qaaliban wal dilaasu usuna gasada lagu heli lankiina dhammadi kaas oo kale mayka waajibe qisaasa ka waajibe may waa haa وهو ميل ري ويقصد قتله شخصي قس نيس دلوش ينقصد بذلك أنك دل وهو كاس من أكبر الكبائر كبائرته دنبي إلى هيلك وقال بعد الشرك كان كوين وايقف بني آدم أني كسلن دل حقلان وأقضع الذنوب وأفضع الذنوب بذنوبتنا كان حمان بدن واي قال الله تعالى إلهي مهري ومن يقتل لنك دلو مؤمنا قف مؤمنا إلهي اللي شيء رماي الرسول شيء رماي لنك دلو متعمدا أسون قيس ذا كسنا ويلاو فجزاؤه كاس جز جزيسي أبال مرينتيس جهنم جهنم واي نار جهنم يا أبال مرينتيس أهات أبال كلام الله إلهي خالدا يؤس أكوارو فيها جهنم دتيان كوارو هنكو بهان وغضب الله إلهي نندرفي عليه على ذلك القاتل قاتل كلان كم منك حق لان اندلاو إلهي اندر في سبحانه وتعالى ولا أنه هو أن ديرا رحمدي ساكو ديرا إلهي رحمي اسم النوص داو وعد ما اندياري اندربي له قاتل كاسو كس اندلاو لان كم منك عذابا اندياري عذاب كاسو عظيما أو وين عذاب وين وإلهي وينين كتلمامي أفرشي لك شيغي naaru jahanamo in la geliyaa lanka oo lang mu'min xaglaan dilaayo waana kas in dilaaw ini adaab horta jahanamo la geliyaa haddana la kawaariyaa haddana ilaahay in dharfaaw haddana ilaahay rahmiis ku dheeraa ilaahay wali sheegnina hareysaan ilaahayna cadaab cadiim ee hatan geliyaa cadaab cadiim cadaabka cadi suuratu nisaa aayadka sagaalun iyo saddexaad yaha aroore waqaala sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuul sheemeerhay ijtanibuu dheerada asabca todoba ku fogaada iri almuubiqaati oo helaagaas todoba dunuub oo wal helaagaas ku dheerada iri qofka bini aadanka helaagaas muhlikaad waay helaago mayli kuweede macna lankii todobadaas kookumad ee suubii naaru jahanami gale ilaahaynan dharafe todobadaas may ka tariyay rasuulku sala allahu alay wasalama qatlu nafsi alatii xarama allaahu ilaa bilxaqi naf oo ilaahay dilshay xaramay in la dili waayo ilaa hoo xaglaka dilaawma xaglaka dilaawma waa hallan bini aadin ay waa oo sida un hadda sheegaan oo kale iyo xaglaan dili usun wal qisaasade kaas xago noocyadaas iwali lamid eh rawaahu muslimun can abi hurayrata radi allaahu canhu maylik weriyey muslima weriye abi hureyre ku weriyey ابن ماجه نوري بإسناد صحيح هكوري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا الدنيا زلوشي أهوان كيفضس على الله إله كرشي من قتل مؤمن قف مؤمن دلشي كفضسي بغير حق الدنيا أردن أزول يفضت لن مؤمن الدلوشي إله أرأس حق لان للدلي ilaahay subxaana watacaala adduunyo dhan oo la waahay i hal qof oo muumin ah xaglaan la dile may ula sahaaf sahelina adduunyo dhan oo zuulo sahelin waayo warawa tirmidiy may wiri waqayruhu mithlu xadiidka mithil shee mithlahu wiri an ibni camri radi allahu canhuma والنصوص في هذا كثيرة ومتوافرة نصوص بابكن ها أرورتي أو دل حرماس يعني إد إد أن بدن توانا متوافر وعر markan qofka noocaasee qisaasa ka waajibe xugun sheymay ee sharciga markii xaqaasla ku qaadaa in usuun la dili waayo in usuun la dili waayo inkastoo dadka biniaadanka casriga nool inay may fadaayaana faahishada fada oo walba lan shal reebnee fadaayan oo adduunyada dhan fasaad shay fasaad dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabad eedinnaasi liyudiigahum bacd alladii camiluu lacallahum yarjicuuna qur-aanka eri saas oo kale fasaad sid hadda adduunyada oo kale meel welba adduunkii oo dhan fasaada ka qaraxay fasaadkaas may sababan ahaa dadkii oo xuquuqday oo lanshal qaadan laakiin walhalaa ilan xaq sax ay lanku reebaan oo horey lan dulmiya lan lan dilay xaq lan an dili mujrim eh oo mu'min ah la kasaw ka xadgudubi dili naftiis ya noola may waa isku dareeraha inba xabsi la geliya xabsi la kahay haani xabsi ka jariya hor intaba baray fasaadka lay abuurmaas may weelay lan ka hoob oo jermis gab ambon hayna fayros ee wal karantiile dad kale malka dhex daraw haddii dad kale aad ka dhex darta dad kale sii fasaadiye hadda waa kana hadda haliinkoleyo haliinkaas dil dil adduunyadhonga badbaadas walakum fil qisaasi hayaatu yaa ulil albaab lacalakum tufluuna ilaahi sasar balkunsaas daraadiye gaalada qisaaska eedan neebin dilgaal rojo amnesty international iyo kuwaan oo huquuqulisaak doodaa maargaana lan leeraha abulcala almawduudi ameerhay umiyat alcuquula qabaangaeri nimankaas caqlishooa may waha يا يا يا يا أمي أواري اللي أمية العقول عليه رحمة الأبرار رحمة واسعة عالمة هاي ما رأيه نمنك نوع عساه أقول لي ويا عام أواري أمية العقول قبل أمية العقول عقل شو أمي سبب ما رأيه لا يرون ما وراء الماديات والمحسوسات مادة إيو شيء اللي أرجع والنفس يسمى أرجع يعني ها لكن شلي إسأو كامل هاي جيك والنافع يكلي ha ma aragaw dhibaatada ku dhaladaas iyo adduunyada wala kusii saas daraadiya ilaahay subxaana wa tacaala meerhay qofkii qof muumanga dile kasna in dile haglaangna dile oo aalo oo inta inta yacni qaalibka e wal dilaasoon ka dile waana gesadna in la gesed in lankaas diloon in gesed lankaas qisaasa ka waajibee qisaaska may la reeyo huwa qatlul qaatili waay sima waay qisaas macnishay may waa in la ekaysi waay qisaaskaasaa laka jeeda macnaa lamada qof in la samo waaye samad samad waaye qisaaska macnishaysaas qatlulqaatili waaye kan qaatilka in la dili qaala tacaala meerhay yaa ayuha aladiina duulki yaa ayuha ahoy aladiina duulki aamanuu ilaahay rumeeyenow i rasuulshay kutiba wal fardweele calaykum korkiin alqisaasu qisaasaa laga fardweeli filqatlaa haani la dili dhatiyo in la gasaasado la sama yaa ilaahay siinka fardweel alxuru kii hurkahay bilxur yaa liindile walcabdun bilcabdi yaa liindile walunhaa bilunhaa liindile faman qofkii cufiya lahu lan cafiyo min akhiihi walaalshay heshay haal ahaada shayun lan cafi qofkii markuu lan cafiyo oo qisaaskii diidi dadkii lahay hadii oo qisaaska dadkii lahayan waliyudamka ahay haddii er afyay qofkii dii ku qaaday haddiisu er fatibaaun bilmacruufi ini macruuf lakaraho waayri macnaha oo si macruuf ah lanki diidi lanku qaada maadaama ada dilku ku afiidi oo lan dhabna wa adaaun ilayhi ila daalibi ini ingududu waa biihsaanin kan oo usuuna oo la cafiyina usuuna ini lanki oo cafi usuuna ingudud waa ihsaanka gudud diidi daalika kaas arintaas ta hugunkaas takfiifun fudsayo oo min rabbikum rabbiin heshay ahaadi waay hooba qisaaska laku cafi ay afi koro lanki xagga lahay wal idamka hay kaasa afi koro yacni dowlada iyo dadka masaalixul caamka mas-uulka ku awlaayada leh walma afi koraan yoo laakiin xuquuqdashal qaadayaan haddii haddii dalbadaan dadkii madun ini lankii lan afi afyaano bedelshay maq o dii asiyaan diidii ini qaadaan yoona diida ini ka qaadaan waayo macruuf ka qaadaan kan wala dhiibaan ixsaan ini ka dhiibi waayo arrintaasna fudeed oo xugun ilaahay fudusaay waaye waraxmatu naxariis ilaahay shay ahad faman ictadaa bacda dalika markaas kudub markii qofkii la afiyey kudub qofkii xadguduba falahu cadaabun aliimun hali cadaab aliima yali waay wala igaabe waay qofkii maadaama dii qofkii la afiyey kudubka xadgudub cadaab aliima in la geli waay kaas ilan qofkan wal cafiyey warwa albukhaariyu bukhaariya weriyey wagayruhu waa weriyey ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala may weriyey bukhaari may weriyey geershay may weriyey ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaal falcafu cafaga maylika jeede ayaa qabila ani aqbal waay lankii waliyudamka haay lanka la dili dhiigshay lahaay fil camdi dilkii qaseedka haay adiyata dii ini ogolaad waay wal itibaacu bilmacruufi macruufka layska rahaw may waa daalibka kan oo afoga dalbadii bimacruufin ini dadka rah waay lanka oo macruuf ini ka rah waay yatbacu daalibu bimacruufin wayu'addii ilayhi lmatluubu wala la dalabaa iyo biihsaanin ihsaanka yani ilayhi ila daalibi almatluubu kan la dalabaun ihsaanka ka guday daalibkana macruufa ka rahe walaa farqa fi wujuubi lqisaasi bayna arijaal wanisaa qisaaska waajibowshay farqa male megalka ibalaanta kan wala dili hadii balaan et wal qisaassadee leh hooblan cafiine oo oo shuruudiina laku hela tan wala kan lidi hoob balaan la diloona saas oo kale megal ibalaan kasamayin qisaaska liqowlihi tacaala ilaahay goolsheena daliilingay wakatabnaa may faradweelnay calayhim dadka korsho fiihaa ana nafsa binafsi yani saasaka faradweel wakatabnaa calayhim fiiha maanaa ilaahay meerahe ana nafsa binafsi nafo waldil niniyana naftili kale landili waay suurat lmaa-ida afartan ishan rawa dabraaniyu may weriye can camri bni xisam alansaari radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala alcamdu qawadun dilka kaska ee qisaasa ahaadee rasuulka sala allah alay wasalam saas daraaddiye markun dilka kanka xon waaye lang mu'minga in la dilo haglaanna la dile oo aalowa la dilaasoon laka dile oo markaas kubacdiina dilshay linqaseda sharciyada ilaahay kabiirka inka wiin waaye ilaahay aa ciqaabay subxaana wa tacaala jaasintiis adduunyadana in la qisaasado waaye haddii qisaaska lanka xagalahay ku afiyoona ini dii kaamil eh oo muqallada diidin diyatulmuqallada lerey dii eedlan adkaa in laku qaado waayo falcamdu dilkii almaxdu oo khaaliska ahaaye berilaanta ahaaye falcamdu gesadkii dilki gesadkahay almaxdu oo khaaliska ahay huwa camdigaas maxdiga ee maylinka jeede an yacmida qaatilka inuu gesado ilaa darbihi maqtuulkii dhowowshay inuusa gesad waaye bimaa aaluusa ka dhow yaqtulu dilaaso qaaliban inta badanna wal dilaasa wayaqsida gesadaayo qatlahu dilowshaynin gesada bidaalika aalidaas taasayn iska dili fayajibu fahiinaydin haaladaas yajibu may waajibay alqawadu qisaasa waajibay calayhi alalqaatili qaatilki korshay in la qisaaso la dile fain cafaa haddii cafiyo lankii waliyu damka ahaay waay canhu anilqaatili qaatilkii heshay haddiisu cafiyey lankii oo xaga lahaayo waay lanka wala afiyo haayo fain afaa lanka laleey lanka xaga lahaay ee laka jeedi waayo lanki xaga lahaay haddiisu afiy lanki qaatilka haay ya afiyey fain cafaa almajniyu calayhi majniyu calayhi haddii afiyo ee waliyu damki canhu canilmajni calayhi waay fain cafaa haddii afiyo waliyu damki amba majnuu calayhi can iljaaniy fii suurati alcamdi maxdi majnuu calayhiga dee waa wal dilayhin kii oo laakiin damshay lahay dhiig shay lahay laakiin meelina ku muraado hay haddiiuse cafiyo canhu can iljaani jaanigii cafi maqaatilkii cafi wajabad may waajibaase diyatun dii waajibaas diidaasoo muqalladatun oo la adkaay xaalatan oo xaale eh fii maalilqaatili kii wala dili maalshay fii sheek waajibaas dilka oo gesadka kaske qisaaska waajibiya hoob lacfi didiis muqallado waay tii la adkaayo adkaayawshay maylika wede yani geelal boqol neef gaalee lagu qaaday boqol naf may waa soddon may la reey xiqo waay soddon eermaad oo xilligii horramaayeen la deeri oo oo uur qaadayeen iyo iyo soddon kale oo jadca eh ayoona may waaha xiqada kuwiinti jadcada yeena lihidun waay i afartun oo xalife afartun xalife maylika jeede oo onog olooladii ka jiro uur le waay madaasay wada raman sadiidas dhiibood yallan qaadee boqolka saasa laka kaamile gaal xulce waay yallaku qaadee olanka taabadaas marka diidina muddo maka jirto xaalo waay isla markaas ina diida dhiib waay mayna laku qaadee fii maalil qaatili kan wala dili maalshee laku qaadee yacni hataa mal qaraamayo qaraabadiis iyo caaqiladiis ma qaraamaso sharciga ma saaran isu laku qaadee macnaa dii muqallade waay ileen dilkuusu ya dilka dilhon e waay kaasaa laka jeeda markun diidaasal fain cafaa haddii waliyudamkii cafi lankilanshay la diliy haddii afiyo canhu canil qaatili qaatilki haddii cafi wajabad may waajibaasee diyatun dii waajibaase muqalladatun oo la adkaay xaala adkaayo kan macnagaasa leet xaalatun oo xaale eh xaalatun oo xaale eh xaaluhu macnaad mudil imadn muddi imadalnanin hiraan fii maali qaatili kan wala dili maalshayana ka waajibaas lankaleena malku qaada isuluku qaadee walaa dhomba رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بخاري مسلم ما يورين أبي هريرة ما يقولين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قتل لأنك لدل له من قتيل قتيل كدل لأن يعني فهو بخير الطرفين لما حال النظرين لما حال إن خير بدن لي إما أن يقتل أن الدل لأنك لأن شيء دل دل وإما أن يدي أن الدي قاعد ضواي yaahudu diyata diigaad wa kownuhaa muqalladatun sayatii macnaama yani niinkooy doonto insha allahu tacaala walkhada'u lmaxdu markan dilka sedinoo aan shalbahe ernay noo oga koowaad kaas waaye tacriif iyay unaha sheegni xogan sheeyna sida unaha sheegni waaye alcamdulmaxd waa lere kas dil kas ee oo khaalis eh waay waa anka labnayn walkhada'u lmaxdu gef oo khaalis eh oo mahdi ee berilaan eh ayarmiya khada ulmahdi kan lamaad waay maylika jeede ayarmiya qaatilkii ini amba shaksigi ini tuuro ilaa shay in shay tuur waay walee isku tuuri ha wala tuuri fayusiiba rajulan qofa asiibi fayaqtula maybaa dilay sheegi hu shaqsigaya dili falaa qawada qisaas calayhi korshay ma ahaan waay kaasna may waa alkhada ulmaxdu maylka jeede laankiya wal tuuri wala isku tuuri waay laanki walaa isu tuuri sheeya tuuri shimbira ka tuuri anba isku ciyaaray walaa ayaa qofka dhiyeen qofki ka dhiyeen anbo gorili boroogaya isku tuuray gorogii boroogadi habadiya nagatay langa ka dhiidi walaagase oo kale haddii ayin yani leenqisad maka jara walba maka jaraan lankun walee isku tuuray waa qisaas korshay ma ahaan kaas marba qisaas ma koraas bal tajibu calayhi diyatun dii korshayka waajibaas mukhafafatun oo la fudusayd dii fudus waaye alal caaqila dii fudus waaye waa han wal shan shan qiibood oo shan ee langaada ninka oy doontahe macnaa waa ha khamsuuna may larhay cishruuna bintu makhaadin cishruuna bintu labunin cishruuna ibnu labunin cishruuna xiga cishruuna jida wal saas oo kale waaye labaatun labaatun muajalatan waan wal madlooyay ilaa thalaati siniina seddex sana yaa la madlooyay seddex sana yaana la qaade tartiib tartiib ay seddex sana la shal qaade maadaama qofkan sheegun iningesan ilaahay subxaana watacaala raxmadiisa kumadetuwa niida ilaahay niidaa la raaxay dadka haddii naka niyi qabo biniaadan inuusa helaaga talagala usuun walka adkaaya haddii lanko lan wal sheeg ku nagdeen laysa eey wal usuun wal anfudusahay waay inkastoo kafaaro koraas kafaaro koraas wal khada u gefki almahdu dilkii oo gefka haay oo mahdiga haay khaaliska haay ayarmiya ini gem waa shaqsigii ilaa sheeyin sheeya gemi walaa shiishay ama shiishaa baradaayan walaa isku tuuri sheeya walka gemi imbi idood imbi wala dilidaay fayusiiba rajulan qof biniaadangaa asiibi fayaqtulaa dilay hu shaqsigiya dili falaa gawada qisaas caleyhi korshay ma ahaan bal tajibu caleyhi korshay may ka waajibaasee diyatuna ka waajibaas diidaasoo mukhafafatan oo la fudusaay calal caaqilati diida hataa maalshay ma kawaajibaaso kan oo camdigahaay maalol qaatiliya kawaajibaasi diida maaha waan muqoladidahayd kan diidiis mukhafafo ay waan may kawaajibaasi calal caaqilati lanka qaraabadiisa kawaajibaas qaraabada macnaa xaashidiis ah iyo diida lanqiibiye tolka dhiibe muajalatun waan wal madlooyay fii alaai siniina sedex sana yaa laka madlooya sedex siniin laka madlooya waay qaala allahu tacaala ilaahay mehrey wamaa kaana ma ahaana ma ansaxow limu'minin qof muumin ee maku ansaxow maana min suurta garaawa ilaahay allahu akbar bal fiirib ilaahay subxaana wa tacaala isu koonkan abuurya mayliya lan iimanka jara maana maku ansaxow maana min suurta galaasoor ilaahay an yaqtula mu'minan qof muumina inuusu dile ilaa khata'an hadii gef in dili maayo walkuka fokataan maahin lan muslim ee mu'min eh lan mu'minga inuusu dili maku ansaxaasoo iri ilaahay maana min surta galaas ilaa haddii walku ka fokadaa maayin ilaa khata'an haddii gef in dilaa maayin waman qatala mu'minan qofki qof mu'min e dilo khata'an gef in dile fataxriiru raqabati mu'minatin xugun sheymay waa haan kafaara ahaan raqabo mu'min aya horooye odoomo liliya horooye wadiyatu musallamatun liahlihi iyo dii oo la sallama ehel shay laka sallama ilaa ilaa an yasadaqu haddii oo sadaq aysaano isku afyaan maayo yasadaqu meelka jeedaheen haddii oo yacni isku afyaan caaqilada la saaree macnisha meelka jeede ee caaqilada sida oo imaamu bukhaari iyo iyo muslim weriyaayaan an abi hurayrata radi allahu canhu qaala may waa iqtatalat imra'ataani lamanaagoda isdirireenayri abi hureyre bukhaari may ku yidhi xadiidka kun shan boqol toban ila mee muslimna may ku yidhi xadiidka kun li boqol sideetan i kow ah yaka wiri iqtatalad imra'ataani min hudaylin reerba reer bani hudeyl lama naagood ka tirsan yaa isdagaalanayri faramad ixdaahuma alukhra tootio tan kale gentay bixajarin shiida ka tuurti faqatalataa dilay shiidaagii iyo meel aafeeku kudhiyay dhamati wamaa fii badniha ololadeena walmaka jarna nog i walnamaka jarna fakhtasamuu ilaa rasuulilaahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshay lahan xukuntamay lahandoodi faqadaa ilaahay nabishay may ku xukumay calayhi salaatu wassalaam annadiyata janiiniha macnishay may waa faqatalataha dilay waa maagiya diliwu fii badniha yaana dili onogi ololadia ka jarina dili waay saasu yaana dili onogi ololadia ka jarina dili maanaa uura lahayti naagda nabaga may hukumay wali ololaadii ka jiray diyata janiiniha guratu cabd yacnii odoon odoon in laku dhiibo janiinka odoonga laku dhiibe amba waliidatun amba odoomayto iyo laku dhiibe diidiisaasu hooba oo odoon lilee milka jar hooba kale an jarneena wal qiimee waay waqadaa bidiyati lmar'ati naagdidiidiye calaa caaqilatiha naagdidiidiye naagda qaraabadee yalla saari onogi ololada ka jarin odoon amboon hayna waliidatun amba odoomayto ya ya lakaweeli saasa lakaweeli waa hada alqatlu shibu camdin qatliga marka shibulcamdu kan meewelay naagda shiida ninka genta ngasadi laakiin inta qaalibka shiidka kawal dilaaw mahayn waqadaa fiihi bidiyaal alalaagalat shiida gamoosha ngas laakiin naagda ninka dillaman la jeedna waay saas shibulcamdi lehe makhadalcamdi lehe kaas waay arintaasna marka untaasu diida mukhafafo ee caagarada la saaray mu-ajalo waa ilaa alaati siniina sid siniin iyo la mudulaaye la mudeeyey wa camdul khata'i noo oga saddexaad oo dilka kumade camdul khata'i gefki gasadshey waa shibul camdi waay shibul camdina waa la ree amboonha camdul khata'na waa la ree tacbiirka yacni qofkan dhinina sheegun dilkumay ku aha kasa ku ay dhinina gefa ku ay lama qiibad waay miithaal ahaan mathala may kuma daaha qofka aala yani qofka ini sheyganka dhooanka gasadi laakiin sheygus wal ang la gasadaay wal inta badan wal dilaaw ma ahaan waa kaas marka wal tacriifiyay fiiri aya gasida ini gasadi waay darbahu shaqsigii yani dhawow shay aan gasadi bimaa aala dhusuka dhow laa yaqatulu in dilaani qaaliban inta badan wal in dilaani fayamuutu dhamadi wala lanka ini sheyganka dhow in gasadi laakiin walaa usu in la gasado ha ilayn gasadka maylah may lahaaye camdiga diida oo dilka camdiga may lahaaye sedi shardiya lahaay sedi daabida lahaay sedi rugni lahaay rugniga koowaad may hahay walaa usilanka ka dhowi wal oo qaalib wal dilaaw in usuna angasaday in lankun diloon ankagasadi yani saasahayti lamadaas shee wadadi ma hayne lamadaas shee wadadi kamadun dhinigoo walku wadadi maalan sheega may waa sheey inta badan ini wal dila atuwaay walaa is walaa ka dhowi qaaliban sadad ilaahay haddii badbaadi ma waana mayna angasaday hinlankan inuusa diloon an la gasaday saasahayd kan may waaha sheega inta badan wal ma dilaaw us angasadi laakiin wal inta badan wal in dilaan la angasadi wa camdul khata'i gefkii camdi shay aya gasida ani gasad waay darbow shaqsigii dhowo shee ka gasadi bimaa shay ka dhow laa yaqtulu in dilaan qaaliban inta badan wal in dilaan fayamuutu dhamadii sheegi falaa shaqsigiyaa dhamadi waay falaa gawada qisaas calayhi alal maqtuuli calayhi alal qaatili qaatilka korshay qisaas ma ahaan waay wa amdul khata'i maylika jeeday ayaga sida darbahu darbishayni ingasad waa shaqsigii walka dhowshay ingasadii bimaa aalika dhow laa yaqtulu in dilaan qaaliban inta qaalibka wala dilaan fayamuutu shaqsigii ilaahay yani amarsheeya dhamadi falaaqa wada qisaas calayhi cala maqtuuli maqtuulkii korshay mijaanii korshay qisaas ma ahaan waay balse luele bal tajibu may waajibaasee diyatun muqalladatun khadaaga oo mahdaga dii mukhafafa ee waajibaasi ma hayna kan qisaas male laakiin dii muqallada ka waajibaas alal caaqilati dii muqallada muqallada ma waa min jihatin walku adkaay min jihati muajalatin fi alaati siniina muqalladatu may waaha sidii xoolagii oo camdigii diidiisii madi la afi lanqaaday ama la lanqaaday dhinigaas muqalladi ku ed aagalada la saaraw yani muqalladatun min shayin wa mukhafafatun min darafayna la reh darafka oo na muqalladi ku ed lama darafna mukhafif ku ed aagalada la saare sidisanan wal mudeeye saas waay baynama ahayti khata mahadiga diidiis mukhafafatun min kulli jihatinga ku haytiye bal tajibu may waajibaasee diyatunga ka waajibaas muqalladatun oo la adkaay calal caaqilati qaraabadii korsheena ahaatay diide qaraabada korshee la saaray yeeda laku qaade mu'ajalatun tii la mudeeyaw fii alaati siniina saddex sini laka mudeeye saddex sinina walka mudeeye rawaa ibnu maajah may weriyey wa abu daawuud wakayruhuma an cabdillaahi bni camrin radia allaahu canhuma can nabiyi sala allahu alay wasalam qaal qatiilu lkhata'i gefkii maqtuulshay si gef ekii lindile shibil camdi shibil camdi qatiilu shibil camdi shibil camdigii kiilikidile yani qatiilu sawdi uliki likidile iyo wal asaa uli iskumid waay mi'atun min alibili waaye boqol neef gaale laku qaade saasu wa fii riwaayatin may ahaatay ka sugnaatay fiihi mi'atun min alibili waay boqol neef gaale waay boqolka neef markumay arbacuuna minhaa xalifatun waay afartun yaa may waa yaa uurey muqallado waay markii liley jihada yani fii butuuniha owlaaduha owlaadiya ahaatay ololadii unugeedio ka jar وروى أبو داود ما يري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد شبه العمد واي قسيتك كي انكاي ديديس مغلظة مغلظ كي لا أتكايو مثل عقل العمد كي دلكي ما قهاي كسكهاي ديديس أوكل يلن أتكاي ولا يف يقتلو saaxibuhu laakiin kan saaxiib shay may dilaa kaa saaxiib shay wal dilaa hoob lan cafiin saas waay markaa sididaas nooca taqliidka sidi nooc waay wataqliidu kownuha halaathatu anwaacin sidi nooc yalan yalan shal gaahde muqalladu waay jehidow may ku eta hoola heshee la qaadaw gaala boqolka neef muqalladu maanaa sidii oo muqallada lan qaada lan qaade aagaladan la saaree mukhafafu sidisni lakamadalooyeen mukhafafu waay والله سبحانه وتعالى علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته